bulshada deegaanka galilar oo hooseedo magaalada kismaayo iyo weliba yukusheegdahayana baaye dhanka nolole iyo onaan dheerta inyoon haysan walbarasho caafimaad biyo iyo guud ahaanba walyaabo nolole asaaskan ee welibana dadka deegaanka iyo ka tiirsanyana wara iyo biyo agudhaansadayaan iyo walyaabo iyo markaas ka beeradaan beerasho waxaana ku mid dadka deegaanka waliba ku hadalena baahiyo iyo qabaan yoo na codsadeen in laku aawi walyaabo aasaaska nololan ee laain baanaan degannahay intaan deganahayna inta dhibtooska haysanaana lamaoona mid ah oo waxbarashana haysano ilmahayda oo muxuu ahaay iskuulma haysano wax haysano male oona noosiyo dheeraada meesha amnigeyna meel oo muxuu ahaay saxan waayo amni waa afeela ay leedahay oo muxuma meelaha dowlada ka jirta ma aha da iska tawaaleysanaane hadda wax noola qabanaa in loola qabto marka muxuu ahaa oonkaa nooga sii daro waxa dhanba oonkaa nooga sii daro waxbarashada oonka dad badanaan ku nool meesha lix boqoloo ruux waa ku noosha oo isku tayrahay kulli wax kala fiican leheen barakac waa ku jiraa sanadkiisa annaga dee lix boqoloo barakac waa ku jiraa masquulna ma haysana masquul waxa la dhaha haysana ma leh sida arkaysa hadda waa guriga goofgoof asya meelba buushbuush baa la degan yahay masquul waa muhiimka koowaad waa aa biyana malaha biyo wara dhooqaa iska googoosan jirna eel malaha biyaha deeqadan daa isku darsanay iyo muxuuha isku darsanay iyo iyo waraha isku darsanay ceelka waa iskala doon lahaayeen waxa ceeba male ee kismaayana aan waadno muxuuha nocdoodna baawur aan ku keensan dhalalinyara barakacan ka ahay dad badanaan nahay oo aad u tiro badan qaar waxay ka imaadeen biifisaadkii akusoo akusoo fatahay qaarna alaabaha buuraha iyo dhankaasay ka imaadeen ilaa hadda wax wax lagu taray noo imaadan ma jirto iskuullaan leenahay lix boqol qoysaan nahay iskuul ma laha caafimaad ma laha biyo ma laha musqulo ma laha biyahaas dhoobada dhiga oo meelaha kusoo darsanaa cid riib noo qado ma jirto cid ma aragtaay oo caafimaad gargaar noo fiis ma jirto meelaha kale waa tagaan hay-adaha annaga ma aqaan meesha nagu arkeen dad waxaan nahay maate oo wax u baahan walba bahan biyahaas oo saasaan adahayna oo madoobi badan biyahaas saas u madoob oo dhoobadan meelaha kasoo dardarsanaa wax aan haysan ilaaha abuurta ma jirto cid la garab gashana ma jirto cid wax lasoo lagu soo faa'iidaysana ma jirto beerihii biyaha naga qaaday meesha waxaan usoo degnay inaan magaalada aan xamili karin aan qoryaha gada karin aan biyaha gada karin oo magaalada aan qarashkaas u haysan waxbarashada horta aad iyo aad baan waxaan lahaa dowladda jubbaland wasaaradaha waxaan ku codsanayna in wax fiican fiican ay loo keenaan oo waxbarashada wax nagoo qabtaan sidii iskoolki sidii oo maalka caafimaadka sidii biyo la-aanta biyo hadda ma haysano waad artamay hadda nimankaan loo imaaday way ku weysiistaa biyo oo meelaha lagasoo dhoobe way ku weystaa biyo la-aanane haddaad saaka biyo haddaa noola keena oo meeshaan noo keena booyaan noo keena loo goysta dhaxbay noo keena dabac ku shuban ma haysan waa ina markaas waa bilcaanta iyo haweenkii dhex ororno oo bacya laansoo kuwii dhulka gelinaa soo galna haanti ma haysano bacdi haanti oo tuguryada lagu sugaaya ma haysano maxaana bacyakaas in helaan ramlaa biyo biyana helaan ramlaa maxaan rabaa waxbarashada in helaan ramlaa alfiisaha yaadaha maxaan kacsanaynaa oo jubbaland oo wasaaradaha maxaan kacsanaynaa inay biyahan soo gaarsaan inay bacyakan soo gaarsaan in waxbarashada iskoolahan soo gaarsaan sida caafimaadka amsa kasta bilcaanta ugu soo xali xali xali naada meesha ku gasay markaan baabuur u dalbanay as ilaahay noo kala keenay
owlaada deegaanka ayaa weliba ee haana weli an helna adeeg walbarasho walow yoo deereen wakhtaga walbarashada waaniyo muhiimangata inay walbaradaan maadaama deegaanka un ku jarna harun walbarasho siday yo sheegeen dadka deegaanka